wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta la dilay xildhibaan yuusuf dirir oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya debli hubaysan ayaa wadada makal mukaramo ku weeraray xildhibaanka geeriyooday iyo xildhibaan cabdalla boos oo isaguna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo dhaawac ah haddaba sida ay wax u dhaceen waxaanu ka wareysanay xildhibaan muuse sheekh cumar waxaana waraystay ismaaciil xuseen farjar bismillah aad iyo aad baa umahadsan tahay ismaaciil runtii haddaan si koox u yidhaahdo maanta waxaa weerar lagu qaaday laba kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo runtii maaragtay weerarkaasi uu ka dhacay wadada weyn maka mukarama ee diigiga ah xilli maaragtay uu maaragtay uu soo dhamaanayay kulankii baarlamaanka ee maanta lagu lahaa magaalada muqdisho marka runtii arrinta ayada ayaa maaragtay maanta duurnimadii dhacday runtii halkaas oo maaragtay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya uu maaragtay midna ku dhaawacmay ay ku dhaawacmeen kadibna mid kamid a xildhibaanadaas iyada uu dhintay dhaawacii goordhow marka xildhibaanka dhintay magaciisa dad nala wadaagtid xildhibaanka dhintay waxaa la yidhahdaa xildhibaan yuusuf dirir runtii oo u dhintay dhaawacii kasoo gaaray weerarkii maanta wuxuuna ku dhintay isbitaalka daarushifa oo meel saas aan uga sii fogeyn meeshii maaragtay lagu weeraray xildhibaanada
xildhibaanka labaad isagana kumu ahaa isna dhaawac soo gaadhay waxaa la yidhahdaa xildhibaan cabdalla boos maaragtay axmed oo runtii ma ilaahay maaragtay uu ka badbaadiyey maaragtay weerarkii maanta markaan uu dhaawac fudud kasoo gaaray haddana maaragtay xaaladiisa caafimaad ee aada iyo aad maaragtay ugu wanaagsan ee maaragtay usoo hagaagayso waxaanse rabaa inaan hadda hoosta ka cariqo runtii dhacdada maanta dhacday oo runtii dhacdo saameyn ku yeelanayso maxaan ku rahdaa ammaanka maaragtay xildhibaanada ilaa hadda xildhibaan inkastoo dee ay xilli hore tahay warar hordhaca ma ka haysaan cidda weerarkan geysatay ama cid loo qabtay ama wax tallaabo la qaaday runtii gaari ayaa maaragtay waxaa lagu maqaalaya in maaragtay baabuur lagu soo ceersaday isla markaana maaragtay inta la garab dhigay kadibna rasaas lagu furay saasna ay xildhibaanadii kusoo gaareen maaragtay dhibaatada dhaawaca iyo dhimashada marka arrinta iyada waa arrin aynu u daynayno hay-adaha ammaanka runtii hadday yihiin booliiska iyo nabadgudda in maaragtay ay ayagu baaritaan ku sameeyaan islamarkaana ay maaragtay guddiyada ku shaqale ee baarlamaanka ay maaragtay la wadaagaan warbixinta wixii dhacay marka
xildhibaan muuse sheekh cumar oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socoteenna waa v o a haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cumar carte ayaa cambaariyey dilka xildhibaanka iyo weerarka lala beegsaday wuxuuna khadka telefoonka ugu warramay isla ismaaciil xuseen farjar
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وإنا لله وإنا إليه راجعون ilaahay naxariista allaha siiye yanankii kale darawalka ahaa adeerka ahaa ka dhintay waxaanan ilaahay uga baryaynaa inay jannada firdows reerkana dhammaantood waxaan u ujeeda kacdi gacanka gacan ka qadaran baa ayaa ayaa dishay ilaahay idankiina waa lasoo qaban doonaa cid alaale cidi ka dambeysay waan gartay marka ilaa hadda maxaa tallaabo iyo maxaa socda iminka waxaa la sheegay de mar hadday mas-uuliyiin ahaayeen oo la dilay maxaa xukuumad ahaan aad ilaa hadda qabateen wallahi horta runaantii de waa laba mid weeyaane ugu horeysa waxa weeyaan intooda dhimatana in aaskii iyo hagaajintii wixii loo hagaajiyo loo diyaariyo baaritaankiina way bilaabmay waanu socdaa waana insha allahu tacaala waxaan kurajeenahay lasoo qabta dibna tacaala cid alaale cidi ka dambeysay marka dadka la dilay iminka tirada waa waxa weye waa xildhibaanka iyo darawalkiisa dhaawacuna waa intee intaad ogtahay adigu dhaawacna waa laba oo mid waa dhaawac fudud midna waxa weeyaan labada waa dhaawac fudud alxamdulilah laakiin inankii askari ahaa iyo xildhibaan cabdalla boos ayay ahaayeen sidee adigu udhaado dhibaata kaasoo gaadhay weerarada noocan oo kale ah bal sideed u aragtaan qof mas-uula magaaladii uu ama ka xukumayay in sidan oo kale loo bartilmaameedsado xiliyo maalina iyagoo shaqadooda gudanaya
horta dee run ahaantii waa waxyaalaha ugu daranaya iminka aan umad ahaana aan doonayno in wax ka qabano insha allahu tacaalana kulliga maalmo meel bay taagan tahay in xaggaa laga in hore loo wareego sidii arrimahaas oo kale aan uga dhici lahayn inba inbatalaruurii waa waa wax xanuun badan oo aada iyo aada u xanuun badan maalin walba in qof mas-uula laga dhigto halbeeg laga dhigto lagu dilo taasna waxaan leenahay de in in la xalaaliso dhiiga dadka muslimka ma ah waa waa inaan iska ilaalina dhammaanteen waxaan jeclahay ninka mid kale inaan ku daro yani run ahaantii aniga yuusuf si gaara ayuu taabanaya waayo ilaa iyo maalintii aan de ama ina yara ayuu ayu ayaa safaarada agtaaba markii ugu horeysaan safaranay adiga marka safiirka ka ahaaba isagana ka ahaa councilor marka runtii aad bay ii ii ii taabatay dhimashadiisu oo qofan intaan aqaani marka ilaahay maxaasisana kaaso aad iyo aad jiraa ilana reerka dambaan uga jiray aad iyo aad watay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cumar carte oo cambaarayey dilkii xildhibaankii maanta lagu dilay magaalada muqdisho